madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si kulul uga hadlay colaadaha iyo dagaalbeeleedyada ka soo cusboonaaday gobollada dalka isagoo ku hanjabay in ay tallaabo ka qaadayaan waxa ugu yeeray qaswadayaal xasan sheekh oo wariyaasha kula hadlay xarunta madaxtooyada ayaa ku baaqay in dagaalada si deg deg ah loo joojiyo madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ku nuuxnuuxsaday sida ay dowladda uga xun tahay dagaalada soo noqnoqda oo dhiig badan ku daata waxaanuu yidhi dagaalka shacabka dhexdiisa waa arrin aan loo dulqaadan karin
marka hore waxaan rabnaa inaan ka tacsiyeyno dadka ku geeriyooday colaadahaas aad baan uga xunnahay inta ku dhaawacantayna ilaahay ha caafiyo dowladduna waxa ay ka geysan karto way ka geysanaysaa maanta marka waxaan rabaa shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogo gaar ahaan deegaanada colaadahaas ay ka jiraan kuwa ku nool shabeellada hoose shabeellada dhexe hiiraan iyo meel kastoo kale oo dalka soomaaliya ka tirsan oo colaad qabali ah ay ka jirtahay waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed in horta colaadahaas la joojiyo labaatan sano in ka badan oo colaad sokeeya ah kadib weli inay dad usii xiise qabaan in ay dhiig walaaleed ay daadiyaan waa arrin aada iyo aad u xanuun badan dawladduna ay aada iyo aada uga xun tahay waxaa kaloo intaas dheer dadka colaadahaas hurinaya kuwa ka shaqaynaya kuwa ku saacidaya dhammaantood waa dad nidaamka dawladnimada nabadeynta dawlad dhisida horumarka maanta dalka ka socdaay iyo soo kabashada dawladnimada soomaaliya dad runtii oo si uun uga soo horjeedo oo rabaan inay si uun u hakiyaan marka sariiqdaas naloo dhigayaa dadka soomaaliyeed waa inay fahmaan oo ay ka tillaabsadaan oo aanay ku dhicin sariiqdaasi runtii colaadaha qaarkood dadka yacni nabadeynta iyo cabsida ay gelinayso markii ay nabadda arkaan dadaa jira cabsanin oo nabadda ka baqayo oo maxaanku idhahdaa ka cabsanayo muxua deganaanshiyaha iyo horumarka dadkaasi waxaa marka ka faa'iidaysanaya oo dhex gelaya kuwa sidoodaba leh ajandaha ah inaan dalka nabadi ka dhicin dawladi ka imaanin deganaanshiya aanu imaanin horumar aan la gaarin kuwa sidoodaba ajando ay u tahay ayaa ka faa'iidaysanaya qabatay intaan la jeclaysanin ninka fidnada wada ee colaada horseedaya ee wax dilaya ee in wax la dilo iyo wax la barakiciyo sababayaan cudurdaar ma laha marka waxaan ka hortegaynaa oon qabanaynaa kuwa fidnowadayaasha ah oo colaadda ka shaqaynaya waxaan rabnaa shacbigu inay nala gartaan kuwaasi inaanay reer hebel noqonayn reer hebeloo muxuu ahay loo dan leeyahay inaanay noqonayn waa fidnowadayaal dawladduna tallaabay ka qaadi doontaa dhammaan dawladduna arrinta colaadaha socdaha dhinacay ka tahay waa ka soo wada jeedaa ka soo horjeedaa waana u wada taagan tahay hadday baarlamaan leedahay iyo hadday xukuumad leedahayba intaba waxgaradka maxaanku idhahday indeergaradka odayaasha dhaqanka nabadoonnada bulshada inteeda kalena waxaan ka codsanayaa dawladda in lagu gacan siiyo
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa hadalkiisa ay ku soo beegmaysaa xilli dagaallo ay ka dhaceen deegaano hoostaga shabeellada hoose iyadoo la sheegayo in dagaaladaasi ay yihiin kuwo u dhexeeya beelo iyagoo halkaasi ku sugan inkastoo dadka deegaanka ay soo sheegayaan in dagaaladu ay yihiin kuwa dadka deegaanka iyo weliba maleeshiyo beeleed iyagu ka amar qaata dowladda soomaaliya oo iyagu halkaasi ku sugan